assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimada dalsoon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah gasaas goosgoosa ayaa weli ka socota hotelka xayaad ee magaalada muqdisho oo weerar ay ku qaadeen al-shabaab khasaare ka dhashay hoobiyaal lagu garaacay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho dhaawacyada ku dhawaad afartan ruux oo dhigay caafimaad isbitaalka ah oo markaasi isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho si halkaasi loogu daabeeyo xisbiga wadani ee somalilan oo sheegay in tegitaanka hargeysa yuusuf garaad ay meel ka dhac ku tahay xuridda somalilan wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya oo deeq ku wareejisay eedda maareynta musiibooyinka ee soomaaliya iyo qiimaha laga qaadayo lacagaha fiiga ardayda deegaanada maamulkaasi puntland oo sar u kacay iyo walaaca ay waalidiinta muujinayaan oo soo kordhay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo sabjaha taarikhdan waxay ku beegan tahay labaatanka bisha sideedii agost laba kun labayo labaatan kusoo dhawaada qodobada aada maqasheen oo dhammaystiran magaalada muqdisho ayaan ku bilaabeynaa hotelka hay-aad halkaas waxay dagaalyaen u hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ay gudaha u galeen ilaa iminkan ay ka dhex dagaalamayaan weerarkii ugu dambeeyey waxaa goobta dagaalka ee weerarka ay al-shabaab ku qaadeen ku sugan welihayaga faadmo cabdiqaadir xasan oo weerarkii ugu dambeysay nala socodsiinaysa
wathay weli waxaan ku suganahay afaafka hore oo hotel xayaad oo ah halka uu ka socdo weerarka u dhexeeya dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyo ciidanka dowladda federaalka soomaaliya qeybihiisa kala duwan marka marka ka dambeysa gudaha hotelka waxaad ka maqlaysaa rasaasta noocyadiisa kala duwan oo labada dhinac ay isweydaarsanayaan waxaana hadda ku guda jira ee gudaha hotelka ee ka dagaalamaya laamaha amniga iyo kuwabka markaasi al-shabaab xubno ka tirsan sidoo kale waxaa ku jira ciidamada alfa group iyo sidoo kale ciidamada booliiska qeybihiisa kala duwan iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee haram cad taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir jenaraal farxaan asigana waa ugu jiraan markii aad fiiriso weerarka labada dhinacba ay isdaysanayaan waxa uu yahay marba marka ka dambeysa mid hor leh oo sii darsanaya xaaladuna marka aad fiiriso waxay noqonaysaa mid cakiran hase yeeshee laamaha amnigu waxay wadaan dadaallo ku aadan sidii ay weerarka kusoo afdiri lahaayeen oo xalay fiidkii hore ee markaasi waxaa ka tirsan al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen hotelkan xayaad oo ah hotel inta badan ay isugu yimaadaan bulshada soomaaliyeed qaybahooda kala gedisan odayaal dhaqameed siyaasiyiin ayaana dadka halkan imaada ka mid ah inta badan markii aad fiiriso hotelkan hotelada caanka ee ku yaala magaalada muqdisho ayuu ka mid yahay waxaad maqlaysaan waa dhawaqa rasaasta ay is adeegsanayaan labada dhinac ee ku dagaalamaya gudaha hotelka xayaad iyadoona natiijada iyo wixii soo kordhana aad ku daawan doontaan wararkeena dambe hadduu alla idmo weerarkan khasaare waxaa ka soo gaaray wadoo kala gedisan oo dad markaasi mas-uuliyiin dowladeed ay ka mid yihiin oo ciidamadu ay qayb ka yihiin hase yeeshee markii aad fiiriso hotelka iyo agagaarkiisaba waa mid godoon ah oo shacabka soomaaliyeed looma ogol
aada bay u mahadsan tahay wariyahayga faadumo cabdiqaadir xasanna waanu kusoo laabanaynaa wararkaas ku saabsan imarka wararka ayaa waxay sheegayaan in si toosa markaa ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya markaasi lagu amray in ay hotelka toos ay u duqeeyaan waxaana la maqlaya dhabaqa jug aada u culus oo ilaa ay ku dhawaad afar gaaraysa waxaana la sheegaya in ciidamada ay weli duqeyn ku haysi markaasi hotelka looga soo saaro dableedii markaa gudaha u gasha ee weerarka halkaa ku qaaday oo weli markaa ka dhex dagaalamaysa dhinaca kan leh markaan haddii aan eegno khasaare ayaa ka dhashay hoobiyaal lagu garaacay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho waxaa hoobiyaashaas ka dhashay khasaare kala duwan iskugu jira dhimashii dhaawac maryan ladan xuseen ayaa ka waramaysa
halkan aan ku suganahay waa xaafad ay deganaayeen dad aroosah oo aroos cusubah waxaa xalay saqbarkii ama saqdi dhexe ee sagaal sac ku soo dhacay hoobiyaal ka soo galay halkan xaafadan oo ah xaafadda jenaraal daa-uud islamarkaana ka tirsan degmada xamar jajab ayaa lamaanuhu ay deganaayeen xalay sagaal saac ayaa waxaa kusoo dhacay hoobiyaal waxaana dhaawac culus uu soo gaaray wiilkii arooska iyo gabadhii oo halkan wada jiifay isla xalay waxaa soo gaaray dadka qoyska oo gargaar u fidiyey islamarkaana waxaa loola cararay isbitaalka yodameeri walow markii dambe laga soo wareejiyey oo loo wareejiyey isbitaalka daarushifa sida uu noo sheegay maxamed cumar oo ka tirsan qoyska maxamed cumar ayaa inoo sheegay inay adkaatay in laga saaro dhaawaca halkan islamarkaana gargaar loo fiidiyo sababo la xiriira wadooyinka oo xiran biyo badanna ay yaalaan islamarkaana ay dhagxaan waaweyn ku gudban yihiin agagaarka xaafadaha maxamed oo hadlayana waxa uu yidhi
meeshaan waxaa ka dhacday xalay abbaarihii sagaalka saac markay ahayd ayaa waxaa kusoo dhacday hooye annagana wax kama ogeyn jugta markaan ka war helnay ayaa waxna soo aadnay halkan halkan gurigana guriga habiirteedii waaye waxaa degneed gabar iyo odageeda wiilkiina dhaawac ah oo noqday gabadhina dhaawac waaye laakiin gabadhan ma dhiman way nooshahay annagaa la cararna istaalka geynay laakiin dhibka meesha taalana waxaa waaye meesha hadduu dhaawac imaadane in maaragtay deg deg qofka loo saara qiimo badan qofkiina meel laga saara meel la marsiyaa la waayey maadaama halkan dhagax ay ku gooyeen waddadana dhiiqo iyo biyo iyo wasaq ay tahay dhulka dhan cariirow nagu noqday meel baawur mari karana ma ahayn xaafadda xaafaddana waa meel yaroo goobanay noqotay marba dhinac yar hadiisaa loo soo durqaayay marka maasha allah gabadhii wiilkiina istaalan geenay istaalkana haddan way ku fiican yihiin maasha allah dhimashada la sheegaayana wax kama jiro waxaa maqlaya hadda markaa istaalka soo laabtay way dhimatay iyo waxaas ayadoo la sheegaayo laakiin wax kama jiro waxaa xaqiiqda ah inay nooshaa gabadha waxaa qurux badan qofka wuxuun yani dhimasho oon dhiman haddii lagu tilmaamo waa laga qurux badan yahay soo maah gabadha iyo wiilka way isqabeen waa laba mardho is soo guursatay oo xataa maaragtay qolkaas soo degeen ay ahaayeen maasha allah qadar allana wax walba ku dhacay hooyaha koowaad ayaa haleelay labadooda istaalka waxaan geenay markii ku dhacay hoobiyaha guriga ku soo dhacay kii labaad markuuna dhaafay ayaan soo baxan annaga daarashifaan geenay daarashifaan geenay meeshaasaan gabadhana waxaa la geeyey dameeri marka dambena waa ka soo qaadnay daarashifaan keennay wiilka gacanta wax ku gaaray iyo lugta gabadhana halkan maaragta meeshaan iyo halkaas meeshaan gadaal ka gashay marka dhibka saas u jiraa meeshaan waayaabey la yidhaahda xaafadda waayaabe ayadana u gudbay dad badanaa ku dhaawacmay ku dhinta la sheegaayay aniga maana tegin laakiin aniga dhaawacana la tacaalayay marka maasha allah sidaas wax u jiraa maryan ladana xuseen dalsan t v muqdisho
aad bay umahadsantahay waryahayaga marayan ladane xuseen isla wararka waxaan ku guda jirnaa qaraxyadii ilaa iyo dagaalka imika ka socda magaalada muqdisho gaar ahaan hotel xayaa-ad dhaawacyada ku dhawaad afartan ruux ayaa la dhigay goobaha caafimaadka ee magaalada muqdisho si halkaasi loogu damiyo waxaa isbitaalada qaar kamid a magaalada muqdisho booqda waryahayaga mahad nuure axmed oo warbixintan ka diyaariyay
abbaare halkii saaca habeennimo qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxay sababeen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawaca waxaan ku suganahay isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho waxaana halkan la soo gaarsiiyey dad qaba dhaawacyo kala duwan iyo kuwa dhintay ehelada dadka waxyeelooyinka ka soo gaareen qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada muqdisho si gaara hoteelka xayaad ayaa halkaani soo buuxdhaafiya iyago oo raadinaya dadkooda nolol iyo geeri oo isbitaalka saacadihii lasoo dhaafay lagu soo daadguraynayay qaarkood oo dalsan la hadla ayaa xusay in ay dadkoodii nolol iyo geeri ay ku la'yihiin balse halkan ay ka baadigoobayaan qaar ka mida dadkii ku soo dhaawacmay hoteelka xayaad ee xalay uu ka dhacay qaraxa oo ka soo badbaadiyeen ciidamada dowladda soomaaliya ee lagu dabiibaya isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho ayaa ka sheekeeyay sida ay goobta ay qaraxa ku qabsada ay wax uga dhaceen door maxamed dadka xalay tool oo masiibada ku dhacday aan ahna toban iyo shan qof oodan ee dhaawacantay aabihii ku jiro iyo wiilal yiris ah iyo hal wiila nooweyn baarkeed siyeed saac iyo barkeed aan qaraxna wala kulmay marka firir iyo waxyaala saasaa soo gaareen sagaal saac aa meeshaan la soo gaarsiiyey iyo barka alxamdulilah dawaa caafimaad qabyaa dhaawacaasna firirkaas iyo shucaaca gaari ka kale agaasimaha isbitaalka madiina oo warbaahinta la hadla ayaa faahfaahin ka bixiyey dhaawacyada lasoo gaarsiiyey isbitaalka iyo sida ay ugu howlan yihiin dabiibka dadka halkaani xaaladaha caafimaad loo keenay
ka isbitaal madiine ahaan waxaana soo gaaray tiro dhaawac ah oo maaragta tiradaas ay tahay maaragta tiro afartan miya ah afartan bukaanana soo gaartay afartankaas soddon iyo koo ka mid ah waan siixinay oo maaragta waxay u baahdeen maaragta adeeg dheeri u baahdeen qalimo dheeri u baahdeen sagaal ka midana waxaan u celinay dibaan u celinay markii loo fidiyay adeegga gargaarka degdega ahaa soddon iyo koowaas waxaa ku jira maaragtay lix maaragta oo ilmo ah waxaa kaloo kamida maarata soddon iyo koowaas xaaladooda shan ka mid ah waxay ahayd maaragtay xaalad critical ah oo maaragtay xaalad aada u kacsan ah maaragta u baahan maaragtay gargaarka loo yaqaano i c u-da alxamdulilaahi rabbilcaalamiin shanta hadda xaaladoodu way fiican tahay saameyn dhinacyo badan ah ayaa ka dhalatay qaraxii xalay ka dhacay hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho ee agagaarka lambar afar waxaana jirto in ilaa ciidamada saaka barqadh dheer ay isla soo gaareen howlgalkii lagu soo afjarayey kooxihii weerarka hoteelka ku soo qaaday mahad nuuri axmed raadiyaha iyo tiifiga dalsan magaalada muqdisho
markaana gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya waxay ay sheegayaan in maleeshiya beeleed dagaal u dhexeeya uu ku dhintay guddoomiyihii hore gudoomiye ku-xigeenka hore ee degmadaasi walaweyn ee ee gobolka shabeellaha hoose dagaalkan wuxuu ku dhacay deegaanka ayaa aqbar weyn wararkii ugu dambeeyey waxaa iminka stuudiyo ugala sugan waryahayga maxamed cabdiraxmaan xasan maalin oo faahfaahintaasi inoo haya wararkaaynu ka helayno deegaanka yaaq barweyne oo hoostaga degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay sheegayaan in gabaldhici galabta halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeya maleeshiyo beeleed dagaalka maleeshiya beeleedka u dhexeeya ayaa salka ku haya arrimo la xiriira aanooyin qabiil oo horey uga dhacay deegaanka yaaq barweyne dagaalka ayaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan khasaaro dhimashadii dhaawaca ayaa lagu soo warramaya inuu ka dhashay dagaalkaasi ka dhacay deegaanka yaaq barweyne waxaana dadka ku jiray guddoomiye ku-xigeenkii hore ee arrimaha bulshada degmada walaweyn axmed khayre cadow weli ma jirto cid kale dhex gashay labada maleeshiyo beeleed ee ku dagaalamay yaaq barweyne iyada oo dhinacyada ugu gabaalka dhacay ee halkaasi ay ku kala sugnaayeen maamulka walaweyn ayaana ka hadlay dagaalkan si kastaba dagaal beeleedyada salka ku hayay arrimo la xiriira dilal aanooyin ayaa dhowr jeer sidan oo kale uga dhacay degmada walaweyn iyo tuulooyinka hoostaga waxaana dagaalada qaarkood ay ahaayeen kuwa si xun dad loogu dilay
aad baad umahadsantahay maali markana wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa deeq ku wareejisay hay-adda maareynta musiibooyinka ee soomaaliya maxamed maxamed iidle ayaa ka warramaya
wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda soomaaliya eliyaas cali xasan ayaa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ku wareejiyey deeq gargaar ah oo gaaraysa afartan konteynar oo ah raashin noocyo kala duwana kaasi oo wasaaraddu ay kala wareegtay xafiiska ergeyga gaarka ah ee gurmudka abaaraha u qaabilsan madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame deeqdan ayaa loogu talagalay in looga faa'iideeyo islamarkaana lagu caawiyo qoysaska danyarta ah iyo dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay ku saameeyeen gobollada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya mas-uuliyiin ka socday xafiiska ergeyga gaarka ah ee abaaraha u qaabilsan madaxweynaha soomaaliya madaxda hay-adda maareynta musiibooyinka iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa goobjoog ka ahaa madasha deeqdan lagu kala wareegayey cabdisalaan salwe oo ka socday xafiiska ergeyga gaarka ah ee gurmudka abaaraha iyo sidoo kale maxamuud macalin cabdulaahi gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa ugu horreyn madasha ka hadlay
xafiiska ergeyga gaarka ah ee gurmudka abaaraha waxaa sharaf weyn u ah maanta in iyada oo laga ambaqaadayo go'aankii xukuumadda ahaa in dib loo soo celiyo hay-addii maaraynta musiibooyinka oo hoos imaanaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka kadib markii ay meesha ka baxday wasaaraddii gargaarka in dib loo soo celiyo si ay u marayso xaaladaha aan hadda ku jirno oo kale ayaa iyadoo arrintaas laga ambaqaadayo iyo dekreetadii ka dambaysay ee madaxweynaha uu ku saxiixay laguna dhisay madaxda hay-adda waxaa maanta sharaf noo ah in aan deeqdii ugu horreysay ee ku timaadda magaca ergeyga gaarka ah ee macnaha gurmadka abaaraha in aan deeqdaas oo ka timid imaaraadka sida aad la socotaanna dhammayd afartan konteynar ee aan ku wareejinno ee, een, wasaaradda arrimaha gudaha waxaana uga mahad celiyo ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan cabdishakuur oo uu wakiil u yahay walaalkii salwa runtii shaqo adag ay soo qabteen xilli adag oo dalku u baahnay u kaceen Een, waana ku mahadsan yihiin xilligaani lama arkeen ama deeqdaana sooma gaarteen haddaysan iyagu xilli hore aysan arrintaasi u guntan lahayn wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda soomaaliya mudane elyaas cali xasan ayaa isna madasha ka hadlay Ee, waxaan rabaa een, ummadda soomaaliyeed iyo muxuu ahaa ee, cid kastoo ee, ee, xaaladda gaarka ah oo oo emergency-gan hadda lagu jiro oo abaaraha ah ee, maaragtay gacan ka geysanaysaba ee, inaan ee, ay nala ogaadaan inaan kala wareegnay ee, afartan konteenar oo muxuu ahaa deeqihii dowladda imaaraadku ay keentay ee, kuwaasoo loogu talagalay dad- dadka ay saameeyeen abaaraha dalka ee, ka jira waxaan rabnaa annagana ee, annaga anoo ka wakiil ah wasaaraddii ee, arrimaha gudaha ee, inaan ku wareejinno ee, deeqdaas ee, isla hadda ee, na- agaasimaha ama ama guddoomiyaha ee hay-adda maareynta masiibooyinka maxamuud cabdulle ee, si dadka ee, muxuu ahaa u baahan ee, soomaaliyeed raashinkaas inuu gaaro si degdeg ah loogu gaarsiiyo iyadoo la fulinaya ee, go'aankii ee, xukuumadda ee, oo arrintan aad og tihiin hay-addu ee, markii la sameeyey iyo markii xilka ee, lagu wareejiyey ee, wakhtiga u dhexeeyey iyo weliba iyadoo xilli habeen ah si hay-addaas loo magacaabo golaha wasiirada loo shiriyey sababtuna aad garan kartiin ee, muhiimadda ay leedahay awgeed ee, baahida loo qabo darteed in ee, sidaa ma- muxuu ahaa golaha wasiiradu habeen ay u shireen Ee, marka waxaan rabnaa raashinka la keenay ee, oo aan runtii hay-addana ee, madaxdeedii kula dardaarmaynaa ee, in sida ugu dhaqsiyaha badan ee, dadka soomaaliyeed loogu talagalay deeqdaas oo ay u gaarto maxamed diidle warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
guud ahaana warkii habeenimo aad kala socoteen raadiyaha dalse magaalada muqdisho qaartan dhegeystaha waa naginta ciduu saga waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalson com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel